bsm اllh الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin وslى اllه وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaciin ama bعd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllah tacaalى baabun fii bayci الطacaami qabla an yustawfaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii bayci الطacaami fii xukmi bayci الطacaami cuntada iibinteeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba uu baab yahay qabla an yustawfaa inta aan la soo oofsanin oo qofka uunan soo guddoomin inta aan la soo guddoomin cuntada in la iibiyo oo qofkii cuntada gatay isagoon soo guddoomin inuu iibiyo haddana meeshii uu ka iibiyo ayb tarjamada marka baabka waxay ka hadlaysaa mas'aladaas oo ah qofku inuu cunto uunan soo oofsanin uunan soo qibdoonin inuu gado uu dib u gado qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu maslama can maalikin can naaficin can ibni cumar anna rasuula اllahi sala اllahu calayh waalih wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi man ibtaaca qofkii iibsado dacaaman cunto qofkii iibsado falaa yabichu yuusan gadin xataa yastawfiyahu intuu ka soo oofsado oo uu ka soo qibdoonayo gacanta uu uga soo dhigayo guddoomahayo yaanu iibinin ayb axaadiidtan marka hore akhrinaynaa baabka axaadiid badan buu ku keenay qaala marka xadiidkan wuxuu sheegay dacaam man ibtaaca dacaaman ayuu sheegay qofkii cunto soo iibsado iyounan gadin cuntadaas qof kale ka iibinin xataa yastawfiyahu intuu gacanta uga soo dhigayo qال xadثna cbdاللh بن مسلمة عن mالك عن نافع عن بن cمر أنhu qاal waa isla sanadkii haddoo kale kunaa fii زmن rasuuli الlahi sal اه sلم waqtigii nebiga waxaan ahayn nabtaacu طacaama cuntada inaan iibsanayno fayubcaثu calayna waxaa korkeenna lagu soo bixinayay man yأmurunaa qofna amro biاntiqaalihi rarashadiisa min almakaani aan ka rarno booskii alladii ibtacnaahu aan ku iibsannay fiihi booska dhexdiisa ilaa makaanin aan u rarno meel siwaahu meesha aan ahayn qabla an nabiicahu intaanan gadin ka hor saasaana la amri jiray yacnii wuxuu u jeedaa markaa jizaafan cuntada duuduub ahaan ayb cuntadiyo jizaaf ah oo aanan soo cabiranin gacanta ku soo dhigin inaan meeshii un ku iibinno markaan cunto gadanno qof marka taa naga reebo oo na amro inaan cuntada inta cabbiranno raranno ayaa nalagu soo bixi jiray korkeenna marka waa ogaal nebigu uu og yahay in sala allahu calayh waali wasalam qaala xadaanaa axmed bnu xambal tanna weli waa acaam qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna يحyى عن عubayd اللaahi qال أخhbarnii ناaفiع عن iبni cمر qاal waxa uu yidhi kaanuu waxay ahaayeen yatabaayacuuna الطacaama cuntada inay kala iibsanayaan jiزaafan iyadoo karoor ah oo goob ah بأclى suuqi suuqa korkiisa fanahaa rasuulu الlahi sal اه slm nebigu waa reebay an yabiicuuhu inay iibiyaan xataa yanquluuhu intay ka raraan oo meeshay ku gateen intay ka raraan yacnii inaynan iibinin ayuu nebigu faray wuxuu ka reebay inay saa yeelaan qaala xadaanaa axmed bnu tanna weli waa acaam kaanuu yatabaayacuuna acaama qaala xadaanaa axmed bnu صaalix qaala xadaana bnu wahbin wahuwa cabdullahi bnu wahb almisriyu iqat faqiih qaala xadaanaa camru bnu اlxaariث almisri can اlmundiri bni cubaydin اlmadiniy ana alqaasima bna muxamedi xadaثahu أna cabdالlahi bna cumara xadaثahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه ali wasalama nahaa wuxuu reebay an yabiica axadun qof inuu gado dacaaman cunto cuntada oo ishtaraahu uu iibsaday bikaylin beeg uu ku soo iibsaday xataa yastawfiyahu intuu gacanta uga soo dhigo uu soo guddoomo ayb qaala xadaثanaa abu bakrin wacuثmaanu bna abi shayba qaala xadaثanaa wakiicun can sufyaan can ibni taawuusin can abiihi can ibni cabbaasin qaal xadiid ibni cumaraan ka soo baxnay xadiid ibni cabbaas uu galay hadda qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi man ibtaaca dacaaman cunto qofkii iibsado falaa yabichu iyousan gadin xataa yaktaalahu intu soo beegaan intuu ka soo beegto zaada abuu bakrin wuxuu ku daray qaala waxa uu yidhi qultu libni cabbaas ibni cabbaas baan waxaan ku idhi lima oo muxuu sidaa u yeelayaa qaala waxa uu yidhi alaa taraa soo ma arkaysid annahum iyagu yatabaayacuuna bidahabi dahabkiiba ayay kala gadanayaan waacaamu cuntadiina murjan ay tahay mid markaa yacnii gadaal loo dhigay oo dib loo dhigay ibnu cabbaas macnaha wuxuu ka wadaa ninku haddii uu cunto gato bakhaar ayuu tegey sokor ayuu iibsaday maalan gacanta kuma soo dhigin weli sokorta meeshii bay taallaa labadii qof waa isla joogaan baacii xataa si haddii loo fiiriyo weli ma laasimin oo khiyaarulmajlis iyo waxyaabahaasa yaallo yacnii khiyaara u furan yacni oo baayicii khiyaar baa u furan mushtarkii khiyaar baa u furan weli amase tasaruf oo kaamila ma dhicinoo milkigii shaygii markaa uu gatay inta loorarkii ama kiintaalladii meeshii kama raranin waxaa laga yaabaa marka in baayicii wax ku dhashaan oo uu markaa iska beeciiba in la fasakhaa uu dalbado mushtarigaa wax ku dhalan karaan kan wax iibsanaayo marka maadaama ay sidaasi jirto oo weli uu taagan yahay beecii uu si u taagan yahay adigii marka alaabtioodan gacanta ku soo dhigin haddaad beec ku dhufato waxay noqonaysaa marka markii hore ninkan haddaad uga iibsatay kun dollar ood farta ka saartay adoon weli gacantii ku soo dhigin khiyaarulmajliskii dhammaanin nin kale haddaad tidhaahdid waa kugu wareejiyey keen adna kun iyo shan boqol ibnu cabaas marka wuxuu leeyahay kun iyo kun iyo shan boqolaa la ysku gaday cunto la qaadayna meeshii ma jirto cuntadii goobteedii bay weli taallaa waxay la mid tahay marka lacag lacag ka badan lagu beddashay oo kale macana marka wadacaamu murjan saasuu u jeedaa oo maxaa loo diiday in cuntada la qaado horta milkigaaga ay si taama u gashaa la rabaa mar haddaad cuntadii la wareegtay ood qaadday oo aad meel kala geysatay bakhaarkaaga ama gurigaaga dhigatay markaas waxaa weeye nin baayaco wax iibsanayaa ta wax iibinayana laakiin cuntadii weli meeshii taallo markaad lacag dhiibtay nin kalena ka gadeen lacagtii lacag ka badan tii aad dhiibtay aad ka qaaday waxay noqonaysaa nin kun dollar iyo kun iyo shan boqol isku gaday oo kale cuntadiina ay weli meesheeda ku rasaysan tahay ayb qaala xadaanaa musadadun wasulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaadun وxadaثna msdd xaaw xadaثna msdd qaala xadaثna abu cawaana whada lafظu musaddi weeyaane can camr bni diinaar can طaawuus can ibni cabaasi qaal qaala rasuulu اlahi salى اllahu عalيه ali waslm ida اshtaraa axadukum midkiin hadduu iibsado طacaaman cunto falaa yabiichu iyousan gadin xataa yaqbidahu intuu gacanta uga soo dhigo ayb xataa hadduu khiyaarulmajliskii dhammaaday intaad baxday haddana aad soo laabatay beecii waa haba laasimo beeciiya laakiin tasaruf mulki milkigii taam ma noqonin weli ayb xooluhu marka saddex nooc waaye hantida hadday maguurto tahayna in lagu banneeyo yacnii qabdigaaga wuxuu noqonayaa marka in lagu banneeyo hadduu guri yahay furihii in lagu siiyo lagaagana baxo takhliyo iyo miftaaxdii oo laguu sallimo gurigaas waa guddoontay baa la dhihi karaa waa gadan kartaa markaas waraaqihiisana markaa lagugu wareejiye adiga shaygu haddii uu yahay manquul wax la naqliyana beriis iyo bur iyo baasto iyo kale haddii uu yahayna meeshii inaad ka rarto lacagtii markaad dhiibtay alaabtii inaad meeshii ka rarto naqli samayso ayaa qabdigiisu uu ku xasilayaa shaygu haddii uu yahay waxyaabahan iska yaryarka ahna qabdigiisu wuxuu ku xasilayaa bitanaawul yani shayga haddii ninka dukaanka uu kaaga soo qabto maalan cirbadda ama dunta ama yacnii shayga aad ka iibsanaysid kiilo beriis iyo wax la mida haddii uu yahay hadduu inta kuu soo qabto kuu dhiibo adna aad lacagta u dhiibtood qaadato qabdi waa xasila bis way tanaawul waa dhacay ashyaada yaryarka marka bitanaawul ayaa lagu kala guddoomaa ashyaada waaweyn oo in la raro u baahanna binaqli baa lagu kala lagu kala qaataa waxyaabaha maguurtada hadday guri tahayna furihii in lagugu wareejiyo waraaqihii lagaagana baxo ayb guri lagu jira haddii ay dhul bannaan uu yahayna dukumentiga haddaad la wareegto dhulkaas waa la wareegtay ninkiina uusan ku jirin meesha uu kaaga baxo dhulkii uu kuu banneeyo ayb marka wuxuu leeyahay can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu lah sal l slm ida ishtaraa axadukum dacaaman falaa yabichu xataa yaqbidahu qaala sulaymaanu bnu xarbin abu ayuub wuxuu yidhi abu ayuub ilwaashixi waaye xataa yastawfiyahu intuu soo oofsado zaada musadadun qaala waqaala bnu cabbaas ibnu cabbaas waxa uu yidhi wa axsibu waxaan u malaynayaa ana kulla shayin shay kastana mila acaami inuu yahy ana kulla shayin milu acaami wa axsibu waxaan malaynayaa ana kulla shayin shay kasto milu acaami inuu yahay hadalkan marka ibnu cabbaasee dambe waxaa keenay culimmadaa waxay isku khilaafeen shayga la amraayo in la kala iyadoon la oofsanin oon gacanta lagu soo dhigin in la sii gado shayga la diidaayo cunto keliya miyay gaar ku tahay mase wax kastooo la kala gatowa ibnu cabbaas isagu wuxuu leeya wax kastooo la kala gatowa marka wa axsibu anna kulla shayin milu dacaam wuxuu u jeedaa saas haddii bir la kala gato birarka biraha shubka iyo haddii cunto la kala gato iyo haddii nuurad la kala gatay haddii shamiinto la kala gato weel la kala gataba shay walba waa in qabdi oo dhaco ee cunto keliya gaar kuma aha riwaayaadka marka abu daawuud cuntay u badan yihiin laakiin ilaa riwaayada imaan doonto zayd ibni haabit maahani xadiid ibni cabbaas ayb qaala xadaana xasanu bnu caliyin qaala xadaana cabdurazaaq qaala xadaana macmarun can izuhriyi can saalim can ibni cumara qaal ra'aytu nnaasa dadkaan arkay buu yidhi yudrabuuna iyagoo la garaacayo calaa cahdi rasuulilah sal l slam wakhtigii nebiga idashtarow hadday iibsadaan addacaama cuntada jizaafan iyadoo goob ah an yabiicuuhu inay iibiyaan xataa yubliqahu ilaa raxlihi intuu ka gaarsiinaayo gurigiisa ama bakhaarkiisa ilaa meesha uu ka gaarsiiyo hadaanay dii la arkay iyagoo meelaha ku iibinayo meeshay ku gateen waa la garaaci jiray tan marka waxaa laga qaadanayaa marka suuqa inay jiri jireen xilligii marka rasuulka iyo wakhtiyadii dambeba ama wakhtigii cumarba waxaa jiri jiray dad marka dadka axwaashooda koontaroolo oo marka waxyaabo sidaasoo kale markay ku arkaan ka canaanto marka aadaabtaas beeca dadka ikhtilaal yacni ku samaynayo yacnii kharmiga ku samaynayo baabi'inayo ama aan yani qaladka ugu dhaqmaayo in la canaanan karaa laga qaadanayo oo markaa yacnii ama darbi garaacis lagu canaanan karo ama yacnii wixii kale markaas canaan noqon karo ayb suuqa marka inay joogaan dad marka xisbo oo kontaroolo oo iyaguna waxa la samaynayo aqoon u leh laakiin ayb qofaan aqoon u lahaynoo wuxuu wax ku garaacayo adounan garanaynin sax inay yihiin inay qalad yihiin markaas waxaa weeyaan waxaa laga yaabaa isagoo wax sax isdhahayo inuu xalleeyo marka qof uun markaas wax uun fahmaayo ama yacnii waxaan uu reebayo munkarka a fahmi karo ayaa la rabaa qaala xadaanaa moxamed bnu cawf alطaa'iyu qaala xadaanaa axmed bnu khaalid alwahabiy qaala xadaanaa moxamed bnu isxaaq can abi zinaad can cubayd bni xunayn can ibni cumara qaal ibtactu zaytan ibni cumar wuxuu yidhi waxaan iibsaday saliid fi suuqi suuqi baan ku iibsaday dhexdiisa falama istawjabtuhu markaan soo waajibsaday laqiyanii rajulun nin baa ila kulmay fa acdaanii bihi wuxuu igu siiyey ribxan xasanan faa'iido wanaagsan saliidan anaa kaa gadanaya yidhi faa'iido fiican baanna kuu saarayaa fa aradtu waxaan doonay an adriba inaan yacnii qabto oon dhufto calaa yaddihi gacantiisa yacnii an adriba calaa yaddihi wuxuu u jeedaa sidii beeca markay wax kala gadanayan dadka gacmahay isgeliyaan inaan gacanta isgelinno oo aan wixii gataan rabay buu ka wadaa ayb fa akhada rajulu nin baa markaa wuxuu qabtay min khalfii xagga dambe ninkaasoo min khalfii xaggayga dambe ahaa bidiraaci buu qabtay yacni garabkayga ayuu iga qabtay dhudhunku iga qabtay dhudhunkaygii buu ayuu iga qabtay faltafattu waan milicsaday faidaa zayd ibnu haabit faidaa huwa waaba isagoo zayd ibnu haabitan faqaala wuxuu yidhi laa tabichu ha iibinin xayثu btactahu meeshii aad ku gadatay ha ku iibinin xataa taxuuzahu intaad kaga aad gelisid ilaa raxlika gurigaaga gurigaaga intaad yanii kaga koobaysid ood ku koobsanayso ilaa gurigaaga ama bakhaarkaaga guri shardi keliya maana bakhaarka iyo dukaanka iyo meel kale marka inaad unla tagto faina rasuula اllahi sal ا slam rasuulka nahaa wuu reebay an tubaaca asilacu badeecooyinka in la iibiyo xadiidkan marka zayd baa wuxuu tilmaamayaa asilac ayuu ka dhigay kuwii hore waxay ahaayeen dacaama la sheegaya laakiin kan waa badeeco cunto dhan yacni cunto iyo kayrkeed waa soo gelaya meeshaan marka an tubaaca silac nahaa wuxuu reebay an tubaaca in la iibiyo asilacu badeecooyinka xaysu meesha tubtaacu lagu iibsanayo xataa inta yaxuusaha tujaaru ganacsatadu ay ka gaarsiinayso ay ka dhex gashanayso ilaa rixaalihim guryahooda ama meelahay wax ku gataan inta riwaayo marka abu daawuud uu sheegay dacaama u badnaa ilaa riwaayadan ma ahni an tubaaca silacu bay leedahay ibnulqayim marka tahdiibu sunanka xadiidkan buu ka hadlay markaasuu wuxuu yidhi baabkan wa fiihi min xadiidi abi hurayrata yarfacuhu xadiid kaloo abu hurayra jira baabka ku jiruu yidhi man ishtaraa طacaaman falaa yubichu xataa yaktaalahu ilaa uu ka soo beegto qaala ibnulmundir ibnulmundir waxa uu yidhi ajmaca alculamaa'u culimmada waxay ku ijmaaceen calى ana man ishtaraa طacaaman cunto qofkii iibsado falaysa lahu baycuhu beeceeda ma laha xataa yaqbidahu intuu gacanta ku soo dhigaayo n ajmaca alculamaa'u culimmadu waxay ku ijmaaceen calaa ana man ishtaraa طacaaman cunto qofkii soo gato falaysa lahu baycuhu xataa yaqbidahu intuu gacanta uga soo dhigo oo meeshaa uu ka soo raro qabdiga ile waa waxa manquul hadduu ya waa raride ilaa uu marka gacanta ku dhigo si qabdi taama uu dhaco inuusan iibin karin ayay ku ijmaaceen culimmadu waxukiya dalika can hayri waaxidin baana laga sheegayo min ahli اlcilmi waxakaa dalika can hayri waxukiya dalika can hayri waaxidin min ahli اlcilmi ayaa laga sheegay ijmaacan iyadoo markaa yani ijmaac wa amaa maa xukiya can cusmaan albatti wixii laga sheegay oo min jawaasihi in la iibin karo fain saxa hadduu ansaxo falaa yuctadu bihi wax la tirsanaya xataa ma ahan hadduunan ansixinimaba ku dhibaayo faammaa hayru acaami cuntada marka waa lagu ijmaacsan yahay mas'alada laakiin wixii aan cunto ahayn oon la cunin ee badeeco kale ah meeshii iyadoon lasoo qibdoonin ama meeshii lagu iibsaday ma lagu sii gedi karaa faammaa hayru acaami fakhtalafa fiihi اlfuqahaa'u calaa aqwaalin cadiidatin fuqahadu way isku khilaafeen uu yidhi aqwaal fara badan axadihaa aqwaashaaskeeda koowaad annahu yajuusu baycuhu qabla qabdihi waa bannaan tahay bay yidhaahdeen wixii aan cuntaba ahayn qabla alqabdi waa lasii iibin karaa makiilan kaana ow mawsuunan wax la beego ama wax la cabiro ahaayaya wa haadaa mashhuuru madhabi maalik saas wakhtaarahu abuu hawr wabnulmundirna kaasay doorteen oo dacaamkay iyagu ag istaageen hayru dacaam waa bannaan yahay in la kala gato qabla alqabdi والثاني wجka n qowlka labaad أنhu يجuuز bayc الduuri والأrضi guryaha iyo dhulalka meeshii lagu gatay waa lagu sii iibin karaa qabla qabdihaa intaan gacanta lagu soo dhigin ka hor وmaa siوa الcaqaari wixii ka soo haray antima guurtaana falaa يجuuزu baychu qabla الqabضi ma banaana وhada madhaب أbi xaniiفaةa وأbi yuسف والثاaلiثu ma kaana makiila أو mawsuunan wixii la beego ama la cabiro falaa yasixu baycuhu qabla alqabdi qabla alqabdi lama iibin karo ma ansaxayo beeciisa sawaaءun akaana madcuuman wax la cuna ahaayaya am lam yakun ama yowsan ahaanin ayb wahada yurwaa can cuثmaan radia اllahu canhu cuثmaan baa laga warinaya sidan wahuwa madhabu bni اlmusayib wاlxasan wاlxakam waxamaad wاlawsaaciyi waisxaaq wahuwa اlmashhuuru min madhabi axmed bni xambal wاraabicu qowlka afaraad annahu laa yajuuzu baycu shayi min almabiicaati qabla qabdihi bixaalin qowlka kalena wuxuu leeyahay shay la iibiyaba oo badeecaba noqon karo cunto ha ahaado younan ahaanin wax la cabira ha noqdo wax la beega ha noqdo yousan ahaanin shay badeecoo dhan ma la iibin karo beeceedu ma bannaana qabla qabdihi intaan gacanta lagu soo dhigin bixaalin sina wahada madhabu ibni cabbaas waa ibnu cabbaas madhabtiisa oo waatuu soo yidhi waxaan arkaa aniga in yanii cuntadu wax walbana cuntadu ay la mid tahay badeecooyinka kaloon cuntada ahayna waa cuntadoo kale waa tii u yidhi wahada madhabu bni cabbaas oo moxamed bn اlxasan wahuwa ixda riwaayaati can axmed waana madhabka shaaficina saas wahada alqowlu ibnu اlqayim marka wuxuu yidhi wahada alqowlu huwa asaxiixu aladii nakhtaaruhu qowlkan baa saxiixan dooranaynaa ayb marka duruq kaloo xanaabiladu markayuu ka sheekeeyey ayb markaa soo cabaar markuu soo waday marka xadiidkii zayd iyuu keenay fain qiila marka haddii la yidhaahdo alaxaadiiu kulluhaa muqayadatun biacaami xujadan haddii la soo rido oo la yidhaahdo axaadiidta oo dhan waxay ku qayday dacaam cunto siwa haadayni alxadiiayni laba xadiid maahane kan zayd iyo mid kale fainahumaa muطlaqaani aw caamaani xadiidka zaydna waa caam nahaa an tubaaca silacu waa caam soo maha silac al baa la geliyey alna waxay ka mid ahayd min siyaqi اlcumuum cumuumka waxyaabaha tusayo marka xadiidka zayd waa caam haddii la yidhaahdo kuwan kale ee iyagu nahaa rasuululah sal ll slama nebigu wuxuu reebay in cunto la iibiyo meeshii lagu gatay lagu iibiyo qabla qabdihaa kuwana marka dacaam silcadii halkaas lagu camimay ayaa halkan marka lagu khasisay oo cuntaa gaar loo sheegay ayb miyaan marka caamka lagu xambaaraynin khaaska wacala taqdiirayni fa nuqayiduhumaa biaxaadiidi dacaami baan ku qaydaynaa cumuumka silacda ku jira badeecooyinka ow nakhusuhumaa bimafhuumihaa ama mafhuumkeedaan ku khasisaynaayo waxaan leenahay reer madiina silca hadday yidhaahdaan badeecada ugu badan oo ay kala iibsan jireen waa un cunto jamcan bayna aladilati iyadoo adilada la jamcinayo wailaa haddii kale lazima waxaa laazimayo ilqaa'u wasfilxukmi xukunkii dacaam wasfigii lagu xiray in la ilqeeyaa ka dhalanaysa waqad culliqa bihi اlxukmu baana lagu xiray qiila can hada jawaabaani marka tan baa jawaab u baahan marka wuxuu leeyahay marka arrintan laba jawaab baa laga bixiyeyusuulkii oo la tabiiqinayo-usuulfiqiga oo tabiiq uu ku samaynayo qiila can hada jawaabaani axaduhumaa labada jawaab middood ana hubuuta almanci fi اطacaami biاnnasi dacaamka xukunkan inuu ku dul sugnaaday wuxuu ugu sugnaaday binnasi naska asaga sheegay wa fii hayrihi dacaamka hayrkiisna wuxuu ugu sugnaaday xukunka imaa biqiyaasi nadiiri qiyaasunadiir waxaa la yidhahda qiyaasunadiir waa maxa shayga shayga u dhigmo waa la xugun haddii kale waxaa ka dhalanaya shareecada dhan in macno aan loo yeelin oo sidii daahiriyadoo kale iyagu in la yidhaha wax walbo waa in sharcigu uu sheego qur-aanka uu sheego ama sunnada binnasi inuu u sheego in la yidhaha qasab maaha shareecadu shaygan waxay u sheegi kartaa xukunka binnas waxay u sheegi kartaa yacnii manduuq ahaan mafhuum ahaan qiyaas ahaanay u sheegi kartaa shareecadan ayb marka wuxuu leeyahay dacaamkuna waxaan isma diidayaana la dhahayaaye dacaamkuna binnas ayaa loo waa la nasgareeyey hayru dacaamna ilxaaq baa dacaamkaa la haleeshiiyey maxaa ila nadiiru huwa ayb ima biqiyaasi nadiiri kamaa saxa can ibni cabbaas qiyaaskaana ibnu cabbaas uu ka ansaxay annahu qaala wuxuu yidhi walaa axsibu kulla shayin ila bimansilati dacaam oo kale inay yihiin somaarti marka qiyaasku marka daahiriyadaa diidda iyo kaneebadaa qiyaaska waxay yihaahdaan wax bannaan maahan daahiriyadaana ugu badan laakiin wax weyn lagama tirsado taasoo kale qiyaasku waa xujo sharci ah oo yacnii waxaa weeyaan nusuusna ku sugnaaday tixgelintiisa haddii laga tagana lawaasim aad u foolxuna ayaa imaanaysa walidaalika madhabka daahiriyadu ka buuxaa lawaasimtaas oo kale xadiidkii aan soo marnayo abu burda ibni niyaar nebigu markuu u diray ninkii guursaday aabbihiis xaaskiisa ninbaa aabbihiis naagtiisa guursaday markaasuu yidhi orod bax tag soo dii ninkaas waxaad ka soo qaadaana maalkiisana ka soo qaad lacalla inuu xalaashaday baa laga yaabaaye calaa kullin cuquubadaasaa marka uu sheegay nebiga sal l slam daahiriyada marka waxay leeyihin waxaa la kala qaadayaa ninku hadduu naagta aabbiyi guursado xukunku saas waayo haddii laakiin uu guursado walaashiis ama hooyadiisna yacnii xukunkaas la mid maahanay leeyihiin maxaarim uu guursaday tanna maxaarim uu guursaday see maxaa loo kala qaadaya naska kuma soo aroorin bay leeyihiin nin hooyadiis guursadayoo nebigu ka hadlay haddaanay ku soo aroorin tii ka roonayd baaba laga yaabay yacnii hooyada iyo waxaaba daranba waa hooyadaaba sii darane xukunka hadday yeelatay qiyaasul owlihi aawo marka walidaalika ibnu xasmi waxay u nisbeeyaan usuuliyiinta waxay yidhaahdeen madhabkiisa laasimka ka dhalanaya waxaa weeyaan waalidka ninkii garaaco inuusan wax dembi yelahay maxaa yeele falaa taqul lahumaa uffin umbaa layidhi uf ha dhihin bis darbiga yaa sheegay qur-aan maa sheegay xadiid maa sheegay qiyaasul owlihiina waa diiday isagu markaayb marka waa waa khatar marka wuxuu leeyahay ima biqiyaasi الnadiiri kamaa saxa can ibni cabaas annahu qaal ibnu cabaas waxa uu yidhi walaa axsibu kula shayin ila bimansilati الطacaam waa qiyaaska laftirkiisii wa ibnu cabaas uu samaynayo ow biqiyaasi اlwlaa qiyaasunadiir haddaan ka baxno qiyaasulowlaa oo waa maxay liannahu idaa nuhiya can bayci الطacaami qabla qabdihi cuntadii oo dadka xaajadoodu ay ku badnayd oo waxaa la kala gato dadku ay iibiyaan cuntaa ugu badan maogtahay cuntadii dadku ugu badnayd ay kala iibinayeen haddii la yidhi qabla alqabdi yaan la iibinin maca karati alxaajati ilayhi wa cumuumihaa fagayru طacaami bidariiqi اlowlaa wax marmar un la kala iibsado min baabi owlaa wa haadaa maslaku shaaficiyi waman tabicahu imaamu shaafici maslagiisii waaye kan iyo waman tabicahu intii raacday aljawaabu الثaani jawaabka labaad ana اkhtiصaasa الطacaami biاlmanci inamaa huwa mustafaadu min mafhuumi laqab wuxuu leeyahay in dacaam cunto waxaan ahayn xukunkan aynan soo gelaynin dariiqa lagu keenay baa waxay tahay dariiq mafhuumi laqab mafhuumulaqab waxaa weeyaan asmaada aclaamta ah yani asmaada aclaamta ah ama yacnii macrifadu ay ku jirto in markaa ashyaada yani asmaada mucayanka ah leh asmaadaas mucayankaa in mafhuum laga dhaliyo mafhuumulmukhaalafa oo la yidhaahdo magacan la sheegay wixii aan ahayn xukunku sidaan waa ka duwanaanaya oo waa ka baxaa mafhuumulaqabkaasna adcafu lmafaahiim waayo waxaaba la yidhi haddii la tixgeliyo kufri baaba ka dhalan kara oo waa maxay ilaahay wuxuu yidhi muxamedun rasuulullah muxamed waa rasuulkii ilaahay mafhuumulaqab haddii wax lagu dhiso waxaa ka dhalanaya hayru muxamed inuusan rasuul ahayn waana kufri hayru muxamed rasuul waa yahay ibraahim iyo nuux iyo ahay sooma marka mafhuumu laqabka haddii la yidhaha isagaa wax lagu dhisaa muxamed waa isim calama waa laqab haddii isaga mafhuum laga dhaliyo muxamedun rasuulullah hayruhu rasuul ma ahan la yidhaha khatara ka dhalan karta wuxuu yidhi marka dacaamka hayrkiis in xukunka laga saaro wuxuu ku yimid mafhuumu laqab inamaa huwa mustafaadu min mafhuumi laqabi wahuwa low tujurida haddii la dhartira kaa lam yakun xujatan oo ictiraadba laga dhartiro xujo maba ahaadeenba fakayfa waqad caarada wahuwa low tajarada ama yani haddiiba isaga yani keligii uu ahaan lahaa bilaa mucaarid mucaarid oo ka dha low tajarada can mucaaridin lam yakun xujatan ma noqdeen fakayfa waqad caaradahu cumuumu اlaxaadiiثi almusaraxati bilmanci xadiid cumuumkeed oo kan zayd ibni haabit iyaaba caariday isagoon la caaridi lahayn baan bal xujayso lahayn xataa ayb wاlqiyaasi qiyaasna waa lagu caaridaayb waqad caaradahu cumuumu اlaxaadiiثi اlmusaraxati bilmanci muطlaqan wاlqiyaasu qiyaaskiina waa caariday almadkuuru xataa low lam tarid annusuus اlcaammatu xadiidkan zayd iyo haddaanu soo aroori lahayn xataa lakaana qiyaasuhu cala aطacaami daliila cala almanci wاlqiyaasu fii hada yumkinu taqdiiruhu min dariiqayni qiyaaska marka laba dariiq baa lagu qadari karaa buu galay in la yidhaha qiyaasu taswiye iyo qiyaasu owla labadaba qaybkii hore ku sheegay waa kaa marka yanii asalka marka masaladan xadiidkan marka min baab lama dhahaayo xamlulcaam cala alkhaas waaye ma la dhahaayo maxaa yeele tacaarudba maba jiraan marka caamka khaaska lagu xambaarayo waa haddii tacaarud ou jira w ama idaa lam yakun ama tacaarudun tacaarud hadduu meeshaas oolin xamlulcaam cala alkhaas maxaa dhaca mid walba dalaaladiisa gaarku hadduu iska wadanaya oo waxaa la dhahayaa kanna wuxuu sheegayaa wixii cunto aan ahayn kanna unta axaadiidtanna cuntay sheegayaan ilaa axaadiidta cuntada sheegaysa ma mucaaradayso tan caamka ah ayb maxaa yeele waa mucaaradaysaa mafhuumulaqab waayo mafhuumulaqabna waa daciif ayb saa darteed marka xamlulmuطlaq cala almuqayad ama yani xamlulcaam cala alkhaas ma la dhahayo kanna waa lagu camal falayaa kanna waa lagu camal falayaa isku baabna waana isku xugun u nacam hadday low tacaarud jiri lahaa baa saas la dhehi lahaa ma fahmi dadka marka waxaa arkaya maalan mararka qaar baxi baa laba imaam kala qorto kala qoraysaa oo kale adilada marka haddii la fiiriyo de ilqaha xugun la ilqeeyo midna la sugo waa tacaarud iyo mar laga maarmi waayo laakiin haddii la jamcin kara labada nas oo mid walbaa maxmal lagu xambaari karo maahan in la aado xaggaas marka usuulku wuxuu kuu faa'iideynayaa in qofku marka uu yidhaahdo war meeshan tacaarud ma yaallay labada xadiid ha lagu dhaqmo ilaa icmaalu daliilayni awlaa min ilqaa'i axadihimaa masaa'il badan oo waxaa jiro dadka marka dhallinyartaa saas uga wareersan oo un in laysku khilaafsan yahay hadaa keliya intay ka arkaan aan meelna marka fahmi karin yacnii waxa uun nusuusta u dhow xataa ayb qof marka tacaarud sheeganaya iyo midaan tacaarud sheeganaynin kan tacaarudka aan sheegaynine wax jamcinayaa yaa muqadam labadood sooma garan marka meelahaasu ka sii hadlay intaan kale marka in la sii axiyay u baahantaha sii fiifiyey idinka iska daalacay cillada marka loo reebay baycu maa lam yuqbad iyadana waa fahmay u baahan tahay shayga inta aan la soo qibdooninoo gacanta lagu dhigin in la sii iibiye maxaa loo diida cilladu waxay tahay waqad dukira lilmanci min bayci maa lam yuqbad cillataani baa loo sheegay laba cillo ixdaahumaa labada cillo middood waxaa weeyaan dacfuulmilki milkiga qofkan baa aan dhammaystirnayn oo dacfi ku jira liannahu low talifa shaygan hadduu baaba'o infasakha albayc beyc waa fasakhmi lahaa tan koowaad shaygan ay weli aadan gacanta ku soo dhigin inaad sii gadda waxaa lagugu diidayaa milkigaaga taam ma aha oo haddii shaygu meesha uu ku talfo beyc waa fasakhma marka milkigaagii dhammaystiran ma aha aلثaaniyatu tan labaad anna صixatahu haddii la saxiix yeelo middaani tufdii waxay keenaysaa oo qofka gaarsiinaysaa ilaa tawaali damaanayni laba damaan inay isku xigsato fainaa low saxaxnaahu haddaan saxiix yeeli lahayn kaana madmuunan lilmushtari اlأwal mushtarkii koowaad ninkii koowaadee alaabtan iibsaday yaa u damaani lahaana madmuun yani yaa yani shaygan yaa kaana madmuunan shaygu wuxuu ahaan lahaa miduu damaanayo lilmushtari اlأwal cala albaa'ici baa'ica korkiisa uu ku damaanayo cala albaa'ici اlأwal wاlmushtari الثaani ninka isaga ka sii iibsadayna cala albaa'ici الثaanii baa'ica labaad korkiisa ayaa shaygu madmuun oo ugu noqonayaa fakayfa yakuunu shay اlwaaxidu madmuunan lishaksin madmuunan calayhi ayb tawaal marka damaan isku xigxigsanaya yaa ka imaanayo dooddiisu hadhow ay badanayso wahaadaani tacliilaani hayru mardiyayni buu labadan tacliil waa diiday marka ibnuاlqayim kan uu doortay marka waa kana falma akhadu saxiixu fi lmas'alati marka cabaar kadib falma akhadu saxiixu ma akhadka saxiixa ah fi lmas'alati mas'alada ana nahya mucallalun bicadami tamaami اlistiilaa cilladu waxay tahay nahyiga waxaa lagu cileeyey bicadami tamaami اlistiilaa shayga qabsashadiisii baan dhammaystirmin shayga qofka inuu xukumo ayaan dhammaystirin waxaan waxaad adiga xukunta ma ahan weli ayb wa cadami inqiطaaci calaaqati اlbaa'ici canhu baa'icii gatayna alaabta kaa gadayna calaaqadiisii kama go'in weli nooc calaaqaa ugu dambayso fainahu yadmacu fi اlfaski fasakow damac yaa damac kaga jiri karo beeci waa dhacay dabcan laakiin khiyaar baa weli jirayo waa isla joogtaanoo khiyaarulmajlis baa jiro alaabtan marka meesha taal ninka baa'ica damac baa geli karo oo fasakh ah ayb baa geli kara soo maaha marka adigii istiilaa oo dhammaystiran alaabtan baxayso adiga aad xukumayso weli waa kuu dhimantaha ilaa khiyaarulmajlisku ka dhammaado marka khiyaarulmajliskii dhammaadaa qofku xukumi karaa alaabta yani siduu doono xukuman karaa fainahu baa'icu yadmacu fi اlfasli walimtinaaci min aliqbaadi ayb idaa ra'a almushtari qad rabixa fiihi waxaa laga yaaba inuu saa inta u fiiriye yidhaahdo war ninkan alaabtan aad buu uga ribxi rabaaye ma adigaba ka ribixdaysa khiyaarna waa leeyahay ma aragtaa marka ilaa waa wada taagan yihiin waa isla joogaane alaabtan marka wuxuu leeyahay maya waaba ceshtay aniga lacagtaada hoo alaabta ii dhig meeshii soco iska bax mana diidi kartid ogow ilaa khiyaarulmajlis oo ninkan kugu lahaayo maadaama calaaqadaas baa'ica ay ugu dhiman tahay ayaa loo diiday marka in shay weli calaaqa nin kale ugu dhiman tahay inaad sii iibiso ayaa loo diidayaa ayb ويغره الربح وتضيق caynuhu minhu warubama afضىa ilى التaxayuli calى اlfasqi walow ظulman inuu weliba waxaa laga yaabaa taxayul iyo waxa uu sameeyo dulmiba walow waj dulmi ku jiraba ha ahaatee famin maxaasini شhareecati اlkaamilati اlxakiimati mancu اlmushtari min الtaصarufi fiihi xataa yatima اstiilaa'uhu calayhi wayanqaطica can اlbaa'ici wayanfaطima canhu falaa yadmacu fi اlfasqi واlimtinaaci min اlإqbaadi whada min almasaalix alatii laa yuhmiluha shaaricu masaalixdaasoo kale shaaric ma ihmaaliyo xataa ina man laa khibrata lahu min altujaari bisharci yataxaraa dalika wayaqsiduhu xataa wuxuu leeyahay ibnuulqayim macnahan waxaa fahmi kara dadka aan diinta aqoonin laakiin ganacsiga aad u yaqaanin oo dadkan ganacsatada ribixa aaday waa ku dhintaan marka alaabtiio meesha taallo ninkaanna uu og yahay khiyaar inuu leeyahay inuu ka cesho kara ninkan hadduu arko ninkii albaabka loo taagan yahay oo lacag badan la sii rabo warni joog buu dhahaya dadkan ribixa aad bani aadam waa ribx jecele lacagtaada hoorad iska baxo dhihi karaan ogta marka yani nuqsaantaas marka meeshaas ku jirto baa'ica calaaqadaas alaabtan ay ugu jirtaa keenaysuu leeyahay marka sharcigana marka arrintaa ma ihmaalinin dadka tujaartaana waa fahmi karaan uu leeyahay taasoo kale maskaxdooda wax ku noqnoqdo weeyaan mar walbo وhadiه الcilaة أqوى min tayni kaاlcilatayn ciladan baa labadaas cilo ka xoog badan وعalى hada faإida baacahu qabla qabضihi min baa'icihi jaaza calى الصaحيiحi liاntifaaءi hadihi الcilة marka ciladan marka haddii lagu cileeyo wuxuu leeyahay faإida baacahu qabla qabضihi alaabta isagoon gacanta ku soo dhigin buu iibiyey min baa'icihi buu ka iibiyey kii isaga ka gado dib uga gaday waa bannaantah calى الصaحيiح bu laakiin waa haddii ciina laga nabadgelayo qasad xun haddaanu jirin ciladan baa meesha markaa ka baxaysa marka fiirfiiri kitaabka ibnulqayim meelahan markuu soo gaaro mucaamalada iyo fiqigan waa ku dheeraadaa aada uga fidsadaa muddo dheera waxaa laga yaabaa waxba inaada arkaynin wax tacliiq ad marka mujallad dhanaa laga yaabaa dhowr meel keliya inuu ka tacliiqiyo colmacbuudkaha halkanna waxaa weeyaan dhowrkii baab dhowr baab kadibba tacliiq dhowr baab kadib tacliiq weliba aad u safaxaad badan marka dadka haysta ha fiirfiiriyaan kitaabku marka min naaxiya alxadiidiyana waa u xoog badan yahay buxuustiisa fiqigana waa waa aaday u taxriirsan tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yaquulu dhahaya cinda albayci beeca agtiisa laa khilaabata yacnii khiyaano la'aan laa khilaabata khiyaana la'aan qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullahi bnu maslama can maliki can cabdillahi bni diinaar can ibni cumar ana rajula dakara lirasuulilahi sal ana rajulan dakara lirasuulillahi sal ly slama dakara mau idin dhiga waxaa nebigu uu u sheegay annahu isaga yukhdacu fi lbayci beeca in lagu khiyaano faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa baayacta haddaad wax iibsanaysid ood beecgelaysid faqul waxaad tidhaahdaa laa khilaaba fakaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa baayaca hadduu beec gelayo yaquulu inuu dhahayo laa khilaaba ayb marka nin weyn buu ahaa marka caqligana wax uga jiraan xoogaa oo nabar iyo waxbaa ku dhacayaa la yidhi marka caqligiisay saamaysay marka beeca ayaa suuqana lama soconin marka beeca lagu shaygu wax uusan joogin haddii looga iibsado waa ma yaqaan isaga waa iska iibsan jiray marka sidaan uu yidhi baa nebigu marka sidaa dheh yidhi haddaad sidaa dhahdo khiyaar baad yeelanaysaa marka haddii marka qiimihii lagugu khiyaanay ama qiimihii haddii lagugu badiyey oo qiimatulmili lagaaga badiyey inaad celisaa xaq ayuu xaq u lahaanaya ilaa khilaafati cumaan buu noolaayaa la yidhi boqol iyo soddon sano u gaaray boqol iyo soddon sano u gaaray ilaa khilaafati cumaan wakhtigii khilaafadii cusmaan saxaabadii dad badan baa ka dhintay wax yaraa hararay waxooga ayaa joogtay adiga madiine ku nooleyd marka dad badan oo magaaladiina waxaa soo galay aan isaga aqoonin marka markay wax ka gataanu wixii ku soo celiyaba waxay leeyihiin waa ka murmayaan ilaa khiyaarulmajlis ninkan waa ka dhammaaday waa ka murmi jireen markaasuu qof saxaabada nebiga ka midu intuu soo wato ayuu dhihi jiray markhaati ma iiga tahay rasuulku inuu yidhi saas yidhi khiyaarkaas isiiya haa waa u celi jireen sidaasaa wixiis marka ku qaadi jira ayb xadiidkan marka fiqiga ku jiro waxaa loo deliishaday imaam axmed wuxuu u deliishaday iyo laba qowl oo maalig leeyahay qowl ka mida abniga aaxi qabniga faaxishka ah alqabnu alfaaxish waxaa weeyaan qofka in badeecada lagu dhacay dhaca marka laba kale ah midna waa iska macquul midna aaduu buu daran yahay shay la gado toban doolar haddii qof boqol doolar laga siiyo qabni faaxisha waa imaam axmed marka wuxuu qabaa qabniga faaxishka ah hadduu caddaado qofku inuu xaq u leeyahay badeecada inuu iska celiyo ceeb camal oo ka dhigaa macana xadiidkaanaana marka uu xujaysanayaayo idaa baayacta faqul laa khilaafa kaasuu marka keenay culimmada marka iyagu waxay yidhaahdeen ma ma le xadiidkan saa kama dhalanayso hadalkan inuu dhaho yani haddii qabniga faaxishka isagu ceeb uu yahay maba loo baahnaba laa khilaafa ninkan inuu yidhaahdo marka limaada laa khilaafa uu dhaha marka labada qof haddii qofka caqligiisu taam yahay dhammaystiran yahay wax laga gato isagoo raalli ah yacni ay kala yihiin ay kala gataan hadhow qiimahaanaad igu badisayniyo badeecadii waa soo celiyey ma laga yeelayo oo maahan yacni qabniga faaxishkaa ceeb silcada iyo badeecada ku timid ma noqonayo xadiidkanna hadday sidaas dalaaladaasi saxiix ay tahay laa khilaaba dheh lababa dheheenba mar sidiisa waa soo celin lahay dadkana intay la murmaan inuu saxaabi markhaati soo u keensado uma uusan baahdayn ile shay caamo xugun muqarida haddii uu yahay oo ninkiiba sicirka lagu dagaba uu tegi karo uu celin karo ninkan laa khilaafadiisu macno ma yeelateen saasaa marka lagu ayb waxaa kaloo xadiidkan uu daliil u yahay qofkan laftirkiisa laa khilaafadaani maxay tahayna saddexdii nooc oo khiyaarka noocay dhex gelaysaana khiyaaru shardigay geleen laa khilaafada macnayeedu waxay tahay aniga qiimahan aad yani inaadan qiimaha igu qiyaanin oodan qiimaha igu dilin taasaan badeecadan ku qaatay niyo ogowga wاlmuslimuuna calaa shuruudihim marka laa khilaaba marka waxay ka dhigan tahay shaygan baan kaa gatay inaadan igu khiyaanin ama aadan igu dagin qiimihiisa saasaan ku qaatay ee ma ku aqbashay ha waa aqbale waa shardi ay wada galeen marka ama xataa baayaca waxay leeyihiin mushtarka keliya waa ka guntan marka khiyaaru shardi oo kale waay saddex maalmoodoo wakhtigiisuna yahay marka haddaad nin inta u tagta wax ka gadata aad tiraa nin ani suuqan ma kala aqaano laakiin shaygan qiimihiisa caadiga haddii aadan iiga gadin waa soo celiya ogo waa bannaantaha xadiidkan marka taasuu daliil u yahay khiyaaru shardiga unbuu ku dhex jiraa saddex maalmood inuu yahayna waxaa laga qaatay xadiid marka riwaaya isaga xadiidkan baa waxaa ku jirtay inuu uga yeelay saddex maalmood uma anta biاlkhiyaari fii kulli silcatin ibtactahaa alaaثa layaalin baa nebigeena ninkan buu ku yidhi saa dheh badeeco kastood gadato saddex maalmood gudahood khiyaar baad leedahay inaad ku celiso xadiidka marka macnihiisusaas laa khilaafadan marka ibnu xasmi wuxuu yidhi ereygan baa laazimayo hadduusan ereygan dhihin qofku maakuu qabni faaxisha haddii lagu sameeyo shardi uu galo laakiin ereygan uunan u isticmaalin waxba kama jiraan uu yidhi waxba baaci waa laazimay khiyaarna malaha haadihi yani min daahiriyatihi waxaa lagu naqdiyey marka isaga isla xadiidkan laftirkiisa waxaa la yidhi riwaayo muslim baa wuxuu wariyey ninkan carabka xataa hadalkiisu aad uma caddayn laa khilaaba baa nebigu uu yidhi markaasu wuxuu dhihi jiray laa khiyaaba laa khiyaaba ayuu dhihi jiray muslimay ku jirtaa marka laa khiyaaba isagoo dhahayaa macnaha loo tixgeliyey soo maha lafdigan mutacabad maahan marka cibaado mea waa beeca mucaamalaad waa marka meel fog baa daahiriyadu marka ay ka gaartay jumuudka yacnii oo daahirinimada dadka qaarna hadda bacdi naasoo saas fiqigoodu iska yahay oo kalaa jiran marka fakaana rajulu ninku wuxuu ahaa idaa baayaca yaquulu laa khilaaba buu dhahayay xugun kalena xadiidkan waa ka qaateen oo waxay yidhaahdeen qofka weyn ee da'da yani alladii dacana fi sinni qofka aad da'da ugu tegey ee caqligiisa safah iyo xoogaa dabaalnimo iyo ay soo gashay iyo wax ogaalla'aan xoogaa yar ay soo gashay inaynan waajib ahayn in la sharo ninkan maxaa yeelay dadkiisa inta nebiga u yimaadeen baa inay rasuul allow ninkan beeca ka celi waa lagu waa suuqii lama socdo waa waayeeloobay markaasuu nebiga wuxuu yidhi beeca iska dhaaf markaasuu yidhi kama maarmo inay wax iska gataan jeclah aniga markaasuu nebigu u daayey marka sidaan dheh buu yidhi marka haddii xajrigu oo waajib ahaan lahaa waa xajri lahaa nebiga sal l slam kaman uusa yeelan xajrulkabiirka marka looga hadla qofka yacnii liajli اlkibar ma loo xajiri karaa iyay kan uga hadlaan marka qaala xadaثna mxamed bn cabdillaahi اluruziy وإbrahim بن khالد أbو hwr الكلبي المعنى واxد qال xdثna cبدالوهاaب qال محمد cبدالوهاaب بن cطاء qال أخبرna سcيد عن qتاaدة عن أنس بن مالك أنa رaجuلa nin calى cahdi رasuuل الlah صلى اه sلم wqtigii nebiga kaana yabtaacu wuu iibsan jiray وفيi cuqdatihi beec gunudiisana ضacfun baa ku jiray beec gunudiisa iyo yani isaga caqligiisa iyo ضacfi baa ku jiray faaataa ahluhu ahelkiisii baa nebiy allahi u yimaadeen sal l slam faqaaluu waxay yidhahdeen yaa nebiy allah nebiga allow uxjur calaa fulaanin uxjur calaa fulaanin hebel shar oo yacnii xajrigu waxaa weeyaan beeca iyo tasarufka ka manci fa innahu yabtaacu wuu iibsanayaa wa fii cuqdatihi dacfun baana ku jiro fadacaahu الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga waa u yeedhay fanahaahu can ilbayci beeci waa ka reebay faqaala yaa nebiy allah inii laa asbiru can ilbayc nebi alla waanu beeca ma iska dhaafi karo oo kama safri karo kama ahaan karo faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi in kunta hayra taarikin in kunta haddaad tahay hayra taarikin ku aan ka tegaynin albayca beeca ku aan ka tegaynin haddaad tahay faqul dheh haa w haa hoo iyo hoo walaa khilaabata yacnii waa kala gadannay walaa khilaabata khiyaano la'aan aan ku kala gadannay adaad beeci iyo sicirkii igu khiyaanto shardigaygan ayaan ku soo laabana ayb oon alaabtii kaaga ceshanaya ayb xadiidka markaa ninka mushtarka keligiisa inuu ka guntanmi karaa laga qaadanaa buu yidhi ibnu xajar xataa khiyaarka saan oo kale ah baabun fi lcurbaani carbuuntii caddaynteeda xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay alcurbaan iyo alcarbuun labadaba waa leeraa baycu lcurbuun ayb isagaa fasiraya marka qال xadثna cبdاللahi بن مسلمة qال قرأت عlى mالك بن أنس أنه بلغه عن cمر بن شucayb عن أbيهi marka mالك balaq ahaan buu ku wariyey can jadي أنhu qاal نahاa rasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم nebigu wuxuu reebay can bayc الcurbاan qaala maaliku waxau yidhi وadalika kaagaasna فيma nuraa sida nala malgelinaayon malaynayno والlah أclame أn yشhtariya الraجuل ninku inuu iibsado alcabda adoon أw amase yatakaaraa addaabata daabad inuu markaa yani kiraysto uma yaquulu wuxuu odhanayaa markaa kadib ucdiika diinaaran diinaar baan niu hadda ku siinayaa calaa annii aniga in taragtu silcata badeecada haddaan ka tago awil kiraa'a ama kiraysashada haddaan ka tago famaa acdaytuka waxaan ku siiya laka adaa iska leh taasaa carbuunta marka la yidhahdo yacnii qofku inuu yidhaahdo shay baan kaa gadanayaa laakiin toban dollar boqol ayaan dhigay carbuun ahaanan kugu dhigay haddii aan alaabtaas gato boqolku waxay ku jirtaa amanka lacagta wax ku gadanaya haddii aanan gadanin laakiin waa iga dhimatay boqolkii ada iskale beeculcarbuunku kaas waa marka ma bannaan yahay tafsiirkeeda horta waa kaasaa iyada macna xadiidkanna marka waa daciif oo inqiaacba ayaa ku jiro binaan calaa dalika marka bacdi ahlilcilmi ahlucilmigu marka beeca noocan waa isku khilaafeen imaam maalik iyo imaamu shaafici iyagu waa diideen lima fiihi min ashardi alfaasidi wاlgarar garar baa ku jiro ninkan lacagtiisa waa la qaatay muqaabil maada maxaa looga muqaabil maxaa la siiye isaga manfaca iyo cayn midna ma haayeen waa harar marka kadaa ku jirto iyo lima fiihi min ashari shardigan laftirkiisa shaygan inaad adiga yeelato kan shardigan laftirkiisaa qallooc ku jira oo shardibaa beec iyo shardi wada jiroo kale yaa meesha ku jiraya وydkل ذلika في أkل الmaal bاlbaطل ayuu gelayaa kaasna وأbطلhu أصxاaب الra'ي أbu xaniifa atbaacdiisana waa ibطaaliyeen iبn cmar waxaa laga wariyey أnahu أjaaزa hada الbayع beycan waa ogolaaday ibn cmar isaga u ogolaaday وayurوى dalika أيضا can cmarna waa laga wariyey bayc carbuunku sidaan aan hadda suuraynay cmar waa u ogolaa jiray وmaala أحmed بن xmbل ilى الqowل بإijaaزatihi imaam axmedna marka wuxuu ku tegey inuu bannaan yahay saa haddii wax lagu gato inaysan dhib lahayn wa qaala waxa uu yidhi marka أyu شhayءin أqdiru an aquula wahada cumar radia الlahu canhu imaam xamed marka xadiidku waa ضaciif dabcan ada inqiطaac baa ku jira marka wuxuu yidhi maakhadkiisa marka xagga deliilka waa keena wuxuu leeyahay haddii cumar uu ku tegey sidaas maxaa anigi ii yaallu leeyahay ka cumaruu ku raacaya sida muuqato ayu شhayin aqdiru maxaan awoodaa aya شhayin aqdiru ayb an aquula inaan dhaho wahada cumaru radia allahu canhu yacni ajaazahu wadacafa alxadiida fiihi liannahu munqaicun xadiidku waa daciif uu yidhi laakiin cumar maadaama uu banneeyey yaan marka ku tegey ilaa awal mucaamalay ahayd cibaado maahayn mogta mucaamalada asalkeedana waa fiirina asluhaa alibaaxatu asalku ibaaxay ahayd ayb saa marka waxuu leeyahay maadaama asalku ibaaxo ahayd xadiidkan hadda jawaaska tilmaamayana yacni nahyo yani xadiidkan reebayana ou daciif yahay yani waxay dhaheen wuxuu leeyahay marka qowl cumar uu qabsaday marka iyo asalkaas laakiin culimmadan kale waxay leeyihiin xadiidku daciif haba ahaadee ninkan maxaa looga qaatayna lacagtan badeecadii waa ka tegey lacag baa laga qaatay cayn iyo manfaco midna ma haayo nahaa rasuululah sal ll l slam can baaci lharar ee bedelay iyagna halkaas iyagana ku aroori marka haddii marka waxaa kaloo aan fahmaynaa imaam axmed mas'alada hadduu xadiid u waayo yacni aqwaasha saxaabada maka leexle maka leexa jirin ayb mar haddii mas'alada deliil loo waayo aqwaashii saxaabada haddii isti'naas lagu sameeyo way fiican tahay waxbaasa maaha laakiin halkan marka xadiid kale mafhuumkiisa ah haysto ama yacnii manduuqiisa marka adiidka xadiid kale mafhuumkiisa iyo qowlka saxaabigu waxaa laga yaabaa marka ijtihaadka ku dhisan xadiidka mafhuumkiisa qofkii qabsado waxbaas haddii khilaaf jiro muqnigana wuxuu leeyahay qaala axmed laa ba'sa bihi wafacalahu cumar radi allahu canhu can ibni cumar ajaazahu waqaala ibnu siirin laa ba'sa bihi marka calaa kulli xaal in laga fogaado yaa wanaagsan mar haddii qarar iyo qof maalkiisa aad qaadanaysa biduuni muqaabil waa laga fiican yahay baabun fi rajuli yabiicu maa laysa cindahu qofka iibinaya waxa uunan haynin oo aan agtiisa ahayn waxa usan haysanin ayuu iibinaya qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu cawaana can abi bishrin can yuusufa bni maahak can xakiim bni xisaamin qaala yaa rasuula allah ya'tiinii rajulu qof baa ii imaanaya fayuriidu minii albayca beec buu iga rabaa laysa cindii beeca oo laysa cindii agtayda aan ahayn afa abtaacuhu ma ka iibsanayaa lahu isaga afa abtaacuhu ma u soo iibsanayaa lahu isaga dartii ma u soo iibinayaa mina suuqi suuqa ma uga soo iibiyaa wax aniga aanan haynin ayuu leeyahay beeciisu iga rabaa anna gacanta kuma haayo inta ka gato aniga suuqa ma uga soo iibiyaa faqaala waxau yidhi laa tabic hagadin maa laysa cindaka agtaada waxaan oolin waxaadan haysanin hagadin dib u u sheega uu yidhaahda waa kuu soo iibinayaa aniga niyaha waa kuu soo iibinaya alaabta meeshaasan kaaga soo gadaya waa ku seenaya ayb marka beeca alaabtu intay noqoto iyo wixii aniga aad isiisa markaas ujro taas marka baabul ijaare iyo wax noocaas iska tegaysa ile manfaco usoo qabana meel buu aaday meel u tegay waa usoo noqonaya alaabtiiba u keenaya manfacadaasu ka marka muqaabil ujro uga qaadanaya marka isaguna nin baa'ica maaha markaas laakiin inuu baa'ic noqdo shay aan u oolin uu yidha waa kaa gaday keen lacagtii oo lacagtii qaato suuqa ka soo iibiyo haddana keeno salamna maahan mana ahan yani kan kalena qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuub qaala xadaanii camru bnu shucayb qaala xadaanii abi can abiihi xataa dakara cabdاllahi bni cumar camrin intuu ka sheego qaala qaala rasuulu اlahi sal slama nebigu wuxuu yidhi laa yaxillu salafun wa baycun laa yaxillu xalaal maahan salafun amaah iyo wabaycun iyo beec waxay ku suureeyeen marka in la yidhahdo shaygan baan kaa iibiyey inaad waxaas adna i deymiso iyo beyc wada jiraan laa yaxilu salafun wa baycun fahuwa min nawci maa taqadama bayaanuhu can baycatayni fii baycatin wixii kusoo hormarana waa lagu sheegay oo layidhaha abiicuka hada alcabda bihamsiina diinaaran calaa an tuslifanii alfa dirhamin kun dirham inaa deymisid anna waxaan kaagadayaa alaabtan alaabtaan ma rabtaa haa waa kaa iibinayaa bishardi laakiin dayn isii waaas iyo waaas isii waa beec iyo salaf walaa shardaani laba shardioo fii baycin beec dhexdiis ana ma bannaana walaa shardaanidan marka imaam axmed isagu wuxuu u fahmay shuruuddu markay laba tahay beec iyo laba shardi markay wada jiraan ma bannaana oo wuxuu leey maalan maradaanaan kaa gatay shardi inaad ii tosho iina dhaqdo laba shardiga marka dhaqid tolid laba shardiga walaa shardaani fii baycin saas oo kalu sheega laakiin ahlucilmiga qaar badanoo ka mida waxay leeyiin saas maahane beec iyo shardi weeyaan beec iyo shardi yaan markaa ansaxaynin ibn اlqayim wuxuu yidhi hada alxadiiثu aslu min usuuli اlmucaamalaat wa huwa nasun fii taxriimi اlxiyam الribawiyati وqad اجtamala calى arbacaةi أxkaam alxukm الأwl taxriimu shardayni fi اlbayci halkaas umarka kasii waday walaa sharطaani fii baycin marka waxaa weyaan inuu yidhaahdo bictuka hada thawba maradaanan kaa iibiyey xaalan bidiinaarin hadda hal diinaar wanasii'atan bidiinaarayni madalna labo diinaar waa baycatayni fii bayca fahaada baycun tadamana sharطayni waa beyc laba shardi koobsaday ayb oo hadda iyo yani ajal koobsaday tadamana sharطayni yakhtalifu اlmaqsuudu minhu biاkhtilaafihima maqsuudkuna uu iskhilaafayo biاkhtilaafihima maqsuudku marka waa amanki wahuwa amanu maqsuudkuna waa amanka وydلh الغarr واjhaalة ar iyo jahaalna waa gelaya kii marka baycatayni fii baycati lagu fasiro walaa sharطaani fii baycinna waa jirta walaa ribxu maa hay ribxiisna xalaal maa lam yudman aan la damaanin hay aan la damaaninna ribxiisu xalaal ma ah yani maa lam yudman waa ma maa lam yuqbad waxaan gacanta lagu soo dhigin walaa baycu maa hay bayciisna xalaal maa laysa cindaka agtaada aan ahayn waxaadan hayninna ma gedi kartid baabun fii sharin fii baycin baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii sharin fii bayaani sharin shardi caddayntiis shardiga oo fii baycin beec dhexdiis ah qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa yacni bna saciid can zakariya qaala xadaanaa caamirun can jaabir bni cabdillaahi qaal bictuhu yanii baciirahu bictuhu waan ka iibiyey yanii baciirahu ratigiisa u jeedaaye ratigii baan waxaan ka iibiyey min النabiy salى الlahu عalيه alي wslam nebigii washtaradtu waxaan shardaystay xumlaanahu yanii rarkiisa inuu aniga ii rarnaado intaan guriga uga tegaano ilaa ahliya ahlkayga intii ka ah inuu ii rarnaadoon rarto qaala fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa wuxuu ku yidhi turaanii ma waxaa layga kaa malagelinayaa an innamaa maakastuka inaan aniga aan qiimaha kugu yareeyey oo aan yacnii aan ku baksay oo qiimo yar aan ratigaagii markaa kaaga qaatay miyaa u malaynaysaa buu yidhi nebiga liadhaba si aan u qaato bijamalika aan ula tago ratigaaga khud jamalaka ratigaaga qaado wa amanahu lacagtiisana hayso qaado waa ku siiye fa humaa laka ratiga iyo lacagtii aan kaaga gata adaa istaaa isagaa u dhaafay hadda marka tan xadiidkan marka baabun fii sharin sharun fii baycin waa maxay yani waa istinihi shay in la iibiyo wax laga reebo shardi la geliyo haddii shardiga macluum uu yahay qararna uu ka nabad galo shardigu hadduu macluum yahay qararna ka nabad galo maqsuudkii beecana uusan ka hor imaanaynin laa ba'sa baabkan tarjamada saas yani baabkan saasu inta u keenay oo jaabir nebigu wuxuu ka gaday rati lacagtii waa la siiyey ratigii buu ka gaday markaasuu wuxuu yidhi laakiin rarkiisa ha aniga aan lahaado waa kaa iibiyey ilaa rarkiisaoo ilaa madiino gurigayga aan ka tegaayo waa ii rarnaanayaa marka waxau ahaa xadiidkii aan soo marno ahaa nahaa rasuulu ullahi sal ll slam can اhunya xataa yuclama xataa yuclama istinaha waa la reebay beeca ilaa laga ogaado kan waa la ogaa marka wax macluum oo laysku ogyahay laakiin shardigu waa inuunan maqsuudka uusan ku ahayn yanii bid maqsuudkii beeca qarar waa inuusan ku jirin waana macluum inuu yahay la og yahay jahaalo aysan ku jirin baabun fii cuhdati الraqiiqi ayb addoommada ogaalkooda in wax lagu gado cuhdat raqiiq waxuu u jeedaa addoon buu gadayaa wuxuu ku gadayaa wax ceeba inuusan ku ogeyn isaga addoon buu gadayaa wuxuu ku gadayaa ceeb inuunan ku ogeyn qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa aban can qataada can اlxasan can cuqbata bni caamirin ana rasuula اllahi sal ll slam qaal waxa uu yidhi nebiga cuhdat raqiiqi addoonka cuhdadiisa yanii wixii ka soo baxo isaga hadhow ka soo bixi doono alaaatu ayaamin saddex maalmooday ahaatay addoon aan ceebi waxba lagu ogeynoo baayaca sidau fasiri doono wax ceeba aniga kuma ogi buu dhahayaa saddex maalmood buu marka ninkaa haystaa saddexdaa maalmood hadduu ceeb uga heli waayo waa isaga xadiidkan waa daciif oo sanadkiisa inqiطaac baa ku jiro alxasan can cuqbata bni caamir waaye walam yasmac minhu qaala xadaanaa haaruun bn cabdillaahi qaala xadaanii cabdالsamad qaala xadaanaa hamaamu can qataadata biisnaadihi wamacnaahu zaada wuxuu ku daray in wajada daa'an hadduu helo in wajada hadduu helo ou ka helo daa'an cudur fi alaai layaali saddexdii habeen dhexdooda radda waa celiya bikayri bayinatin marqaati la'aan wain wajada hadduu helo daa'an ceeb bacda alaai saddex kadib kullifa waa la kalifayaa huwa isaga bilbayinati baa lagu kalifayaa annahu ishtaraahu inuu iibsaday wa bihi haada daa isagoo cudurkan qabay markhaati inuu keeno yanii ayaa lagu kalifaya wakullifa maxuu idin dhigay idinka kullifa bilbayinati wy kullifa albayinata caddayn ayaa lagu kalifayaa annahu ishtaraahu inuu iibsaday wa bihi haada daa isagoo cudurkan qaba inuu iibsaday taasaa marka lagu kalifaya haaabi marka wuxuu yidhi wailaa hada dahaba maalik bnu anas waqaala wahada idaa lam yashtarid ilbaa'icu albara'ata min alcayb waa hadduusan baa'icu wax addoonkan ceeb beri buu ka yahay haddii uusan dhihin ee uu yidhaahdo aniga addoonkan ceeb kuma yani addoonkaani ceeb kuma ogi saddex maalmooduu haystaa marka ninkan qaala waxa uu yidhi وcuhdaة mxuu idin yidhi شharx ayaa haysta وcuhdaة الsanaة min الjunuuni والjudaami والbaras faإidaa maضت الsanaة hadday tagto faqad bariأa الbaaئcu min الcuhdaةi kuliha yacni cudurrada waalida iyo judaamka ee baraska cuhdadooda sanad baa lagu ogaa karaa hadday sanad tagto baayici marka beriyo noqday walaa cuhdata ilaa fi raqiiqi khaasatan addoommadaana kuwaan iskale waxaan loo fiirinaa calaa kullin yacnii xadiidkan marka wuxuu leeyahy saddex maalmood idaa wajada daa'an hadduu helo qataada tafsiirkan watee fi alaai layaalin saddexdii habeen dhexdooda radda bikayri bayinatin caddaynla'aan buu celiyaa wain wajada daa'an hadduu helana bacda alaai saddexda kadib kullifa albayina ayaa la kalifaya caddayn ayaa isaga lagu kalifayaa annahu ishtaraahu inuu iibsaday wabihi hada daa isagoo cudurkan qabay baabun fi man ishtaraa cabdan faاstacmalahu uma wajada bihi cayban baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii man axad ay yani xukunkiisa ishtaraa iibsaday cabdan addoon fastacmalahu ku shaqaystay uma wajada bihi cayban ceeb ka helay markaa addoonow gatay waa ku shaqaystay maalin laba maalin saddex maalin markaasaa ceeb u ka arkay waa celiyey marka khiyaarulcayb uu ilaa haystaaye waa celiyey shaqadaan marka wax ma looga qaadayaa intuu ku intifaacay intuu ku nafciyey wax ma looga qaadayaa mase baabuurow nin ka gatay waa ku socsocday alaabuu ku qaatay maala isaga waxba kama imaanin xaggiisa ceeb baabuurkii ceebuuba keenay qadiim waa celiyey ninkii buu ku celiyey dhowr beri baad soo wadatay ma la dhahayaa ninkaas marka oo keen ijaarkii maalin walba miyaa la dhahayaa mise baabka saas a marka qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa bnu abi di'b can maqlad bni khufaaf can curwata can caaishata qaalat qaala rasuulu lah sal slam nebigu wuxuu yidhi alkharaaju bidamaani alkharaaju faa'iidada iyo manfacada yustaxaqu waa la mutaystaa bidamaani baa lagu mutaystaa damaan alkharaaju bidamaan marka macnaheedu waa sideena macnaheedu waxaa weeyaan addoonkan oo ninkan soo gatay ama baabuurkanba uu soo gatay baabuurkaba ku miaali dadku kaasay aad u yaqaanaane baabuurkan uu soo gatay ee uu alaab ama isaga ku socday ama uu ku dheefsaday dhowr beri maalin ama laba iyo wax lamida uu ku socsocday ee kadib uu ceebta ku arkay manfacadaas oo ayaantaas ku socsocday wuxuu ku mutaysanayaa ninkan bidamaani damaanka uu ka ahaa damaanku waa sidee marka haddii baabuurkaas ay wax gaaraan soo haysto yanii wax cusub hadday ku soo dariyaanay gaaraan yaa damaankeeda lahaa lahay isaga isagaa damaani lahaayo haddii uu iska celiyo isaga baabuurkii iyo arshi buu isku darayaa kabkiisa wixii isaga markaa ka hadlaabay sooma maadaama min damaanihi uu ku jiray damaankaas mas-uuliyaddaas ayaa faa'iidadanna uu ku helayaa markuu ku mutaysanayo alkharaaju bidamaan isagana marka maxaa laga rabaa nafaqaa laga rabaa baabuurka shidaalkiisa iyo kaasaan kaadaankaa adaan kaa rabaa ma dhahayo isagaa ku shubanayo addoonkii uu soo gatay hadduu markaa wax gaaraan isagoo markaa wax gaaray uu celinayo isagaa laga rabaa marka inuu naqsigan inuu damaano maadaama naqsiga waxa uu ku damaanayaa faa'iidadan uu ku helayaa alkharaaju bidamaan saas alkharaaju faa'iidada manfacada iyo faa'iidada tustaxaqu waa la mutaystaa bidamaani baa lagu mutaystaa qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalid qaala xadaana alfiryaabiyu can sufyaan can moxamed bni cabdiraxmaan can makhlad bni khufaafin alkhifaariy qaala kaana baynii wa bayna unaasin aniga iyo dad shirkatun baa naga dhexaysa fii cabdin aan shirko ku ahayn faqtawaytuhu waan adeegsaday addoonkii marka anaa ku shaqaystay ujiro iyo waxbuu ka helay markaa wa bacdunaa qaarkeenna qaa'ibun uu maqan yahay faaqalla calaya ayb faaqalla wuu ii ziyaadiyey calaya aniga korkayga qallatan buu ii ziyaadiyey addoonkii faa'iido iyo aniga addoonkii uu ii keenay fakhaasamanii waxaa igula dooday fii nasiibihi nasiibkiisa waxaa igula dooday ilaa ayuu igula fakhaasamanii kii shirkada ila ahaabaa ila doodayoo fii nasiibihibu igula dooday ilaa bacdi alqudaati qaaliyaalka qaarkood fa amaranii wuxuu i amray an arudda inaan celiyo alqallata faa'iidada faa'iidadii aad heshay celi baan fa ataytu curwata bna zubayr ayaan u imid faxadatuhu faataahu curwatu curwa yimid ayaa u yimid faxadaahu wuxuu u sheegay can caaishata can rasuuli lah sal slm qaal alkharaaju bidamaan ayb alkharaaju kharaajka tustaxaqu bidamaani baa lagu mutaystaa yani wuxuu ka wadaa addoonkaana dowladda wax noqon lahaa shaqadaas uu ku halaagsami lahaa ninkan nasiibkiisa kana laga rabi lahaa taasuu ku mutaysanaa buu leeyahay iqtawaytuhu marka istakhdamtuhu buu u jeedaa ta'amulna waa u baahan yahay xadiidkan si in loo firfiiriyo qaala marka isbuuca dan baa laga yaaba inaan firfiirino qaala xadaanaa ibraahiim bnu marwaan qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa muslim bnu khaalid aلzinjiy qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abihi can caaishata ana rajulan ibtaaca hulaaman nin baa wuxuu iibsaday addoon faaqaama cindahu agtiisuu jooga maa sha allahu intii alla doonay an yuqiima inuu nagaado uu joogo uma wajada bihi cayban buu ka helay fakhaasamahu ila اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga ayuu ula dood tegey kii ka gaday faradahu calayhi waa ku celiyey korkiisa faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay qad istaqalla wuu ka faa'iidaystay oo waa ka dheefaystay hulaamii addoonkayga ninkan addoonkiina anaad igu soo celisay ceeb markuu yeeshay anaa laygu soo celiyo layga gaday laakiin ninkan waa ku dheefsaday faqaala rasuulu ulah sal l slam alkharaaju bidamaan isagaba hadduu addoonkan wax noqon lahaa saa damaani lahaan taas marka u qaado qaala abu daawuud hada isnaadu laysa bidaka baabun ida ikhtalafa albayicaani waalbaycu qaa'imun idaa haddii ikhtalafa ay iskhilaafaan albayicaani labada wax kala gadanayso waalbaycu beecuna qaa'imun uu taagan yahay waalbaycu marka nusa qaar walmabiicudii qoriya mabiicdii oo joogto mabiicdii waa taagan tahay iyagii baa iskhilaafay qadarkeeda iyo sifadeeda iyo waxyaabahaas isku khilaafeen iyo qiimihii قال xdثna محمد بن يحيى بن فارس قال xdثna cمر بن xفص بن غyاث قال xdثna أbي عن أbي عmays قال أخبرني عبدالرحمن بن qays بن محمد بن الأشcث عن أbيه عن jده qاaل اشhtarى الأشcث بن qays baa iibsaday رaقيiقan addoomo min رaقيiqi الkhmusi haniimada addoommadoodii laga helay iبن mascuud iyo ka helay ayuu ka iibsaday min cabdilaahi buu ka iibsaday cabdulahi bni mascuud bicishriina alfan labaatan kun buu uga gatay fa arsala cabdulaahi cabdulaahi wuu diray ilayhi isaga xaggiisa rajulan buu yacnii u diray nin buu u diray fii amanihim fii talabi amanihim addoommadaas qiimahoodii inuu u soo qaado yanii labaatan kuna uga gaday ibnu mascuud marka nin buu diray wuxuu yidhi orodoo qoladii addoommada gadatay lacagihii ay lacagihii ka soo qaad ayuu ku yidhi faqaala cabdulahi faqaala waxa uu yidhi ashcad innamaa akhadtuhum addoommadan anigu waxaan ku qaatay bicasharati aalaaf toban kun labaatan kunaa lagu qaatay isagu marka wuxuu yidhi toban kunaan ku qaatay marka baayicii oo ibnu mascuudana wuxuu leeyahy labaatan kun baad igaga qaadatay mushtarkii ashcad ibnu qays ana wuxuu leeyahay mayal tobanaan ku qaatay aniga way iskhilaafeen marka qiimihii bay isku khilaafeen faqaala cabdulaahi cabdulaahi marka wuxuu yidhi fakhtar rajulan nin dooro yakuunu beynii wa beynaka waayahay ani adiga ninna dhexdhexaadiyo arrinkeenna gala bal dooro qaala alashcad ashcad waxa uu yidhi anta beynii wa beyna nafsika adaan anigu ku doortay nacam aniga iyo nafsaddaada adaan noo dhexeeya nacam ayb marka dabcan diin iyo wax fiican buu ku tabayaa qaala cabdulaahi waxa uu yidhi fa innii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul anigu nebigaan maqlay oo dhahayo ida ikhtalafa albayicaani labada wax kala iibsanaysa hadday iskhilaafaan walaysa baynahumaa bayinatun dhexdoodana markhaati aynan ahayn hadday markhaati tahay markhaatidaa lagu camal falaa fa huwa maa yaquulu rabbu silcati badeecada ninka iska leh waxa uu sheegayo ayaa qowlka uu yahay aw amase yatataarakaani waa iskaga tegayaan aw amase yatataarakaani way kala tegayaan sidee waay marka tan macnaheedu ow yatataarakaani macnaheedu waa sideen ay ow yatafaasakhaani alcaqda caqdigay fasakhaayaan wاkhtalafa ahlu اlcilmi fii hadihi اlmas'alati marka khaaabi saasuu yidhi faqaala maalikun washaaficiyu yuqaalu lilbaayici baayici baa waxaa la dhahayaa ixlif billaahi maa bicta silcataka ilaa bima qulta yani imaam maalig imaam shaaficiy waxay leen labada waa la dhaarinaya baa'ica iyo mushtarki labadooda taxaalafaani markaa mid kastana wuxuu ku dhaaranayaa sida xooga badan nafyi iyo ihbaat oo ninkan wuxuu leeyahay baayicaa ilaahan ku dhaartay intaasaan kaaga gaday allaan ku dhaartay inaanan intaas kaaga gedin ihbaat iyo nafyi ka kalena sidii oo kale isaguna ihbaat iyo nafyi ugu dhaaranayo hadhow marka siday noqonaysaa ninkan marka mabiicdii haddii uu haayo mushtarkii waa celinayaan waxna dushiisa markaa ma aha alaabtii buu celiyey kaas haddii uu aman qaatayna amankii uu qaatay yuu celinaya badanaana waxay ku timaadaa yani ninkanuu wax gatay amankiioo kan ku dhiman yaa muranka uu ka dhalanaya ee ilaa marka horeba hadday hooy hoo isdhahaan markaas ma imaan karta marka kan lacagaa lagu leeyahay kanna markaa mabiicdii buu leeyahay kan wuxuu yidhi labaatan kun mid kanna toban kun labadoodii waa dhaarteen see la yeela marka mabiicdii kii alaabta haystee mushtar ka ahaa celi baa le ninkan alaabtiisa sii adiga ile wax lacaga lagaama haayo isaga lagama haayo moogta saasay ku kala dhammaa hadduu mabiicdii isticmaalay marka oo ceeb ku dhalatayna naqsiga waa kabaan naqsiga inuu kaba ayaa laga rabaa إda اkhتلفa الbaycaani walaysa baynahmaa bayinaة fahuwa ma yaquulu rabu silcati أw yatataarakaani saasuu yidhi imaam maalig iyo shaaficiya waxay dhaheen yuqaalu lilbaa'ici ykhlif billaahi maa bicta silcataka ilaa bima qulta fain xalafa albaa'icu qiila lilmushtari ima an taahuda silcata bima qaala albaa'ic mushtarkii baa loo soo jeesanaya waxaa laleeyahy waxaan baa'icu yidhi ku qaado oo nin intaas baa lagaa rabaa wa ima an taxlifa ma shtaraytaha ilaa bima qulta ama adna dhaaro waa yataxaalafaanida fain xalafa hadduu dhaarto beri'a minha waa ka beri noqonayaa qiimahaas lagu sheegtay waruddat isilcatu cala albaa'ici silcadiina baa'ici baa loo celinayaa wa sawaa'un cinda shaaficiyi kaanat isilcatu qaa'imatan ow taalifatan imaamu shaafici marka isaga badeecadu ha joogto ama ha baaba'daba hadday baaba'day beddelkeedaa la celina dhaarta mar walba yataxaalafaani wayataraadaani قال xdثna cبدالله بن محمد النفyلي qال xdثna هuشaym qال أخبرna بن أbي ليلى عن الqاsم بن عبدالرحمن عن أbيهi أن بنa مسعوudi baaca min الأشcث بن qays buu ka iibsaday xadiidka isnaadkiisa kii hadda aan soo dhaafayna ضacfi baa ku jira lak waa iskabaya إilى darajaة الxasan iyo inuu gaaro can abiihi can ana bna mascuudin baaca min alashcaf bni qays raqiiqan buu ka gaday addoommo fadakara macnaahu waalkalaamu yaziid wayanqus hadalkana marka waa waxbuu ku ziyaadiye ama nuqsaan an xadiidka marna isagoo naaqisu warinaya marna isagoo zaa'ida ziyaada ay ku jirto halkan marka waxay ka dambeeya shufcaduu galeeya